wallahi xarigaasi mu ahayn xarig quruxdan xarig cadaaladana mu ahayn maasha allah laakiin imika waan kasoo baxnay way dhamaatay markii laydin qabanay halkii laydinka qabtay sida laydin qabtay haddii aad dadka u sheegto diyaaradda hoosteeda ayaana laga qabtay laba gaari oo ciidanaan qabtay marka waxay noola kaceen xagga madaarka looga kaco koonfur iyagoo aan isnidhi malaa magaalada way ka saarayaan bacdeen waxay usoo laabtay xagga magaalada iyadoo ciidan aada u fara badan moobiladii markiibana laga ururiyey annagana gaarigana lagu tuuray laakiin waxbana ma yeelin dhibaatana oo ma geysan muddadaa xidhneyd sidee laydinla dhaqmay
muddadaanu xidhnayn horta caburin fara badan baa jirtay laakiin waxbana looma geysan waxaa jirtay inaan cidina arki karin oo naloo ogolina cidina aragto laakiin cuntada iyo wixii naloo keenayo askartin baana lagu soo dhiibayay oo meel waxaan lagu xidhay dambe qol dambe oo gaar ah wararka qaarba waxay leeyihin cuntada loo diiday arrintaasi ma jirto
cuntadana looma diidin waana loo keenaya askartaa noo keenaysa ciidankaa noo keenayay laakiin waxaa la diiday inaan cid la kulanno sidii argixisada oo yacni dee niman dee yacni dila ama oo kale ay loo haysto ayaana la karantimeeyey laakiin cuntada waana loo keenayay waxa loo xiina loo keeno dadka banaanka lagaga soo qaadayay ciidanku si fiican buu naloo dhaqmayay way socdaalkan ka horreeyey waxaa ku tegay nimcaan hilaa muqdisho marku soo noqday si in kooban walow xidhnaa waa la xidhay guddoomiyihiina hore u tegay haddana waa la xidhay idinku markaad tegayseen mawqifka dawladdu ay ka qabto miyaydaan ogeyn oo miyaan la odhan karin xadhigga waa u bareedheen lama odhan karo xadhigga waa u bareedhnay laakiin annaga horta fam fanaanin baanay fanku xuduud ma laha laakiin dee dawladdu xuduud bay kala leeyihin annagu fan baan u tagnay show baan dhignay show baan dhignayna koley youtube-yada waa laga daawaday annaga waxaan qabaa inaan ku saxsanay inaan show dhigno nairobi waa ka dhignay kooxda meel kastoo dee soomaaliya joogto waa laga dhigaa show waxaan qabaa inaan ku saxsanayn annagu taa waxaa la leeyahay dad badan oo kamid yahay maxamed cero ciidankaas luubta ka tirtay waa shaqaale dawladeed arrintaas ma jirta
may anugu ciidanka ma tirsani waxaanay fanin madax banaan waxaan ka tirsanay kooxda xidigaa geeska dadka qaarkood baa aaminsan in tallaabada qaadeen muqdisho ku tagteen ay ka horjeedo qadiyadda somalilan in arrintaasi idinku ma idin muuqata may qadiyadda wax gorgortan gale maaha wax ka waxba qadiyadiyo tidus kama hor imanayso cause annagu wax qadiyadda dhaawac u keenaya maanu geysanba somaliland ha dee qadiyadda somaliland somaliland wax dhaawac u geysanaya maanu samaynba fanaankuna dee heesiisa jacaylka dadka show ugu soo gelay lacaba ka bixin taageeraysa inuu meel walba ugu dhigo taasi way la mid tahay way ugu dambeyntii markaad isu soo wada geyso xadhigan iyo amarka maxkamadda iyo sida markii dambe liisu disay maxaad siad u aragtaa
wallahi horta maxkamadda waajibkeedii si fiican bay ugudatay horta annaga waan la xidhayo laakiin qofka waa eedeyn waa lasoo marka hore eed waxa lagu xidhayo qodobada dee markii maxkamadan la geeyo wax eedadoona la daba wadayo may jirinba iyo waxna lagu soo eedeyo waana la geeyin waana la hayin adu waxaan niman uxidhan wasiirka waaran cadde iyo cukusiyeyna fadlan baan uxidhnayn waxaan horta waxaan halkan uga mahad celinayaa dhammaan taageerayaasha kooxda xidigaha geeska ee sida fiican noogu halgamay waxaa kaloo mahad celinayaa fanaaniinta meel kastay joogaan fanaaniintii hore kuwii dambe kuwii dhexe waxaan leeyahay aada baan idinku mahad celinayaa sidaa fanaaniintaas ugu duubnaato annagana hiilkahayo hiil lamida ayaad nagu leedihiin shacabkana waxaan leeyahay aada baan uga xumayn fanaaniinta la caburiyo ka raali ahaada